bismillahi raxmaan raxiim wada hadalaasi aada nasil xumo u tahay inaan afkayga idhaahdo way burbureen wada hadaladaasi madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye iyo guddoomiyaha baarlamaanka misal iyo khiyaar kale oo ku lamaanayd ayaa aad aada wakti u geliyey laakiin nasiib daro xala saqdhex ayuu soo gabagaboobay isagoo wax natiijahay ka soo bixin marka wasiir maxaa keenay in wadahadalladu ay burburaan
sidaad og tahay waxa weeyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khilaaf udhexeeya ayaa jiray marka waxay way socon weyday in sidii la rabay arrinta u noqoto tarasul la-aan iyo haddii wixii la isku hayay oo maaragtay meel la iskula raaci waayey ayaa asal u ah oo burburiyey shirka si walba oo la isugu dayana arrintii waa waa socon wey qodobkee si gaar ah ee looga wada xaajooday oo keenay inuu burburo wadahadalku wallahi de waxa weeyaan wuxuu markay guulaystaan ayaa waxaa la yidhaahdaa qodobadeen laga gudbay qodobadeen lagu soo daray qodobadeen i badnaa kol haddii wixii oo dhale iyagoo isku duuduuban aan waxba laga soo qaaday waxba ka socon waayeen qodob gooniyo haatan aan kuu tilmaameen ma jiro wixii la isku hayo o dhan baa waxay noqdeen wax lagu heshiin waayo wasiir wasiirka madaxtooyada galmudug oo baraha bulshada qoraal kusoo qoray wuxuu ku eedeeyey dhinaca madaxtooyada ama madaxweyne farmaajo dhinaciisa in wadahadalladu ay dhinacaas fashilku ka yimid arrintaasi ma la qabtaa wallahi de waxa weeyaan anagu dhexdhexaad baan ahayn madaxweyne axmed cabdikaariya qoorqoor dhexdhexaad buu heshiu galayay sideedabana waxay soomaalida ku mahmaada umul iyo nin weyniba siday waxu og yihiin waxuma sheegaan hadaba dhexdhexaad ku suntanaan madaxweynaha iyagu waxaan u daynayaa in uun meeshaasi isbariwaag ka dhacay awgeed wixii u fashilmeen inaan cid gooniya aan haata anigu aan idaacadda ka sheega ma rabo si aysan u noqonin marat dhexdhexaadkii inuu wax noqdo laakiin waa wax iska cad dhinac wax ka socon waayeen ama ay soomaalida wixii iyo intii indhaha ku haystaaba ay garan karto laakiin annagu waxaan ku ekaanaynaa in shirkii aan aan dhexdhexaadinay madaxda dhexdhexaadina aan aan mari weynay shirkiina aan faraha kala baxnay wasiir adigu gaalkacyaad joogtaa sida aad sheegtay madaxweynuhuna muqdisho ayuu joogaa weli ma la hadashay tan iyo markii wadahadalkaas u burburay
madaxweynaha mar walba wada shaqeyn iyo wadahadalku waa naga dhexeeya inaan wada hadalno oo mar walba wada hadallo waa jirtaa aniguna sidaad ogtahay dee waxaan ahay wasiirkii warfaafinta hadaladuna waxa weeyaan mar walba dawladdu waxa wakiil u ah wasiirka warfaafinta ciddi kaleoo markaas u babcanaato sidaad wasiirka madaxtooyada oo kale ayaduna dee cidilo diidmayso oo nidaamku waa waa dawladda soo ware marka arrinkaas waa arrinaan soo noqonin in shirkaas sidaa noqdo wasiir marka maxaa diidaya in madaxweynaha galmudug maadaama wadahadalkii hore uu fashilmay kan uu mar labaad isku dayeyna uu fashilmay maxaa diidaya inuu dadka hor yimaado oo uu u sharxo halka ay sartu ka qurunsan tahay waxyaabaha la isku hayo sida ay wax u socon la- yihiin maadaama laga warsugayo wadahadalladan oo soomaalidao dhan ay dhagaha u taagaysay
warku waxa weeyaan waa labo mid waxa weeyaan in shirkii burburay in dadka loo sheego taas dee ciddii loo ignaday oo wasaaradaha ah sida wasaaradda warfaafinta aniga hadda ka hadlayo o kale ayaa dee annaga idiin sheegna midda dhumucda iyo in madaxweynuhu uu meel soo fadhiisada dee waxa weeyaan madaxweynaha shaksiyad asaga in lagala xiriiro goobtii ku habboon iyo habkiina lasoo dhiga weeye marka warka inagu aan faafayna waxawey shirkii uu kusoo gabagaboobay guurdaro waa tahay v o edu waxay la xiriirtay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya madax agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya waxaanuu ku adkaystay in aysan wadahadalladu fashilmin marka idinku idinkii ama galmudug oo dhexdhexaadintii qayb ka ahayd haddii ay leedahay waa fashilmeen madaxtooyadiina ay leedahay wadahadalladu ma aanay fashilmin sidee labadaasi soomaalidu isku qabadsiin karaan anagu dhexdhexaadkii baana laakiin madaxtooyadu qayb bay waxay ka tahay qolaada ka tahay deegaankii ay shaqada ka haysay joogtaa anagu deegaan fog baanu kaga nimid madaxweynaha iyaduna in doora oo badano ama ay gelinagu baanayd ama wakti badan oo lasabay ayuu geliyey dhusareed iyo xamaro intay isku jiraan waa ogtahay wakti aada u ballaaran oo ka ballaaran wakti ugu talagalay ayuu geliyey kol haddii arrinta soo weydana xubin ahaan madaxtooyadu ma in iska joogo uu iska wax qaac sugto maahan madaxtooyaduna dee iyadu shirki ba burburay iyo waa burburay waxa weeyaan ayuu maba laba waxa weeye qayb kamida way qaybaha la heshiisiinayey wixii laga heshiisiinayey qayb qayb kaga adiray inaysa qaadanna ayaa ahayd in la weydiiye in la weydiiye shirkiga burburay ayadu shirka dhib aad helin wata ugu dambeyntii mudan wasiir waxaad bal noo sharaxdaa bal waxa xiga mar haddii wadahadalku fashilmay madaxweynaha galmudugna laba jeer uu dadaalkan galay labadii jeerba ay fashilmeen maxaa xiga galmudug weli qeybma ka sii noqonaysaa in wadahadalladan ay sii wado maxaa tallaabo ah oo aada qaadanaysaan
inaan wadahadalladaas aan gelayno iyo inaan gelayn madaxa ugu sarreeya oo madaxweynaha ayaa go-aanka iskale laakiin si adiguba aad sheegtay xilli aada uga sarreeya ama aan maamulada kala gelin ama annago aan wakti gelinay oo badan ayaa madaxweynaha iyagu geliyey haatana wax walba soco waayeen haddii uu helo jaanis iyo fursad kala timaado madaxweynaha galmudug in la kala tago wuxuu ka jecel yahay in midnimo la raadiyo inaan qaranku burburinna geed dheer iyo geed gaaban oo hore ugu fuuray haddana waa u saaran yahay